إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxa ay qaraxyo iyo weerar toos ah ka fuliyeen gobolada baay shabeellaha hoose iyo bakool toban askari ayaa dowladda kenya looga dilay weerar kamiin ah oo maalin ka hor ka dhacay qeybo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga kenya maamulka wajeer ayaa sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kusoo xoogeysteen dhulka muslimiinta ah ee kenya haysato ee laamu iyo n f d dowladda kanada ayaa sheegtay inay tarxiilaysa soomaaliya dalkeeda ku galay tahriib iyada oo lasoo sheegayay in tahriibayaasha cusub ee dalkaasi gaaray ay xaalad adag ku nool yihiin odayaal shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa ka hadlay tacadiya ay ciidamada dowladda federaalka degmada xamarweyne ugu geysteen haween ganacsato ah aqoon-yahan ayaa sheegay in kiniisadaha etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ay ka codheer yihiin masaajida mid ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay muhiimadda dhirta isagoo ka digay xaalufka tiradadah ayaa ku dhintay doon ku qallibantay harada victoria ee dalka uganda إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن saakay waa khamiis taariikhda hijiriyada waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka muxaram sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay howlgallo kala duwan ka fuliyeen gobolada baay shabeellaha hoose iyo bakool gobolka baay ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin maayafuulka ee magaalada baydhabo deegaanka goofgaduud buure oo sidoo kale u dhow magaalada baydhabo ayay mujaahidiinta weerar ku qaadeen dhanka gobolka shabeellaha hoose qarax ayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidankeeda waxay ka fuliyeen gudaha degmada afgoye waxayna la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka qaraxaasi inta la xaqiijiyay waxaa ku dhaawacmay guddoomiye waaxid ka tirsana maamulka degmada afgooye ee dowladda federaalka kaasi oo lagu magacaabi jiray indhoy dhanka bakool waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada mujaahidiinta ay laba weerar ku qaadeen xerooyin ay askarta maamulka koonfur galbeed kaga sugan yihiin degmada ceelberde toban askari ayaa dowladda kenya looga dilay weerar kamiin ah oo maalin ka hor ka dhacay qeybo ka mid ah dhulka muslimiinta ah ee ku hoos jira gumaysiga kenya maxamed muudahi abuu muslim ayaa faahfaahinaya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar kamiin ah oo sacdihii lasoo dhaafay ka dhacay qeybo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ay xoogga ku haysato dowladda kenya kamiinkan oo dhacay maalintii talaadada ee lasoo dhaafay ayaa waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen kolonyo askar kenyaan ah oo ku socdaalayay inta u dhaxaysa deegaanka gamba iyo webiga tanariva toban askari oo kenyaati ah ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen weerarkani kamiinka ah ee saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga kenya kamiinka ayaa waxaa sidoo kale lagu gubay saddex gaari oo kale ah taaw qooqan caasi iyo hal mooto oo qayb ka ahaa kolonyada weerarka la kulmay gobolka laamu iyo dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga kenya ayaa waxay marar badan marti geliyeen weeraro dhiig badan ku daatay kuwaas oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab jazaaka allaahu khayran maamulka wajeer ayaa sheegay in ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay kusoo xoogeysteen dhulka muslimiinta ah ee kenya haysato ee laamu iyo dhulka n f d haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya axmed maxamuud cabdi oo loo yaqaano axmed caato oo ah guddoomiye ku-xogeenka maamulka wajeer oo laga xukumo magaalada nairobi ayaa qiray in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kusoo xoogeysteen gobolka laamo iyo n f d kuwaasoo ah dhulal ay muslimiintu leeyihiin balse ay gumaysi ku haysato xukuumadda kenya tan iyo sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii axmed ayaa sheegay in guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay howlaheeda kordhisay isagoo xusay in mas-uuliyadda wax ka qabashada ay saaran tahay dowladda dhexe ee kenya wixii amni ku saabsan waxaa ku shaqo leh dowladda dhexe shaqooyinka waa la kala leeyahay maamulka waxa waxna waxaa iskale national government dowladda dhexe waxna waxaa iskale ismaamulada kountiyada iskale amniga waxaa iskale dowladda dhexe laakiin waxaa soo badanaya nimankan eh, al-shabaabka oo ama miinooyin dhulka ku aasaya ama iyagoo yar socda waa meelo lagu arkay way jiraan wajeer gaaris iyo mandheera wax- waxyaalo badan iyo qaraxyo badan ay ka sameeyeen ama ay intaas kadib wuxuu ka waramay kulan ay arrimahan ka qaateen iyo waxyaabihii ay isla garteen marka waxaan isniri waxaan is- isugu nimi culayska ma jira haa wuu jira Eh, nimankan dhulka ma soo galeen meelo badan baa lagu arkay Eh, maxaan ka qabanaa iyo saan isaana waxu qabanaa annaga oo baaq u dirayno eh, dowladda dhexe naftooda inay gacan adag ka- ka gaars- ka geysato annaga ka maamul ahaana aan qeyble wax ka qaadano isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu muujiyey cabsi badan oo uu ka qabo xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo xawaaraha horukaca ah ee ay sameynayaan ciidamadeeda wuxuu xusay in haddii wax laga qaban waayo hadda inay usii gudbi doonaan magaalada caasimadda ah ee nairobi haddii wajeer iyo mandheera iyo laamo looga qaban waayo nimankanna way soo soconayaan oo dibay usoo gudbayaan oo nairobi ay soo gaarayaan si marka meesha iyada loogu mooso meesha loogu rabo waxaan is wax badan aan ka qaban laakiin waxaan baaq u diraynaa dowladda dhexe meelahan lagu aasaya miinooyinka waa wadooyin wadooyinka haddii aanan laami laga dhigin dhibaatooyinkan way sii jiri doonaan gudoomiye ku-xigeenka wajeer axmed caato ayaa sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab meelo badan oo gobolka ah lagu arkayo saameynta arrintaas ka dhalatana waxaa ka mid a sida uu sheegay in macalimiintii kirishtaanka ahaa oo boqolkiiba toddobaatan ka ahaa macalimiinta gobolka ay isaga carareen laakiin culays een, haddaan iska muusin mustaqbalka fog wacyigelinteeda aan wadno ayaa jira nimankana meelo badan baa lagu arkay meelo badan wax bay ka eh, taathiir eh, dhibaatooyin bay ka gaarsiin ay ugu badan tahay waxaana dhulka ku aasayaan oo qahay horta waxaa muhiim in la ogaado boqolkiiba toddobaatan iyo shan macalimiinta hadda ee ka waxbartay way bare dad soomaali maaha dad soomaali maaha kenyaanka kale wey ka maamul ahaan waxaan doonaynaa inaan horta annaga sanadkan inta hadda ku jirno معهد تبر معلمين عن كل اسمه مقالة وجير إن شاء الله ونكون تبر دون معلمين سوماليا axmed caato ayaa ku dhashay wajeer waa gudoomiye ku-xigeenka kenya ugu magacaaban gobolka qaar ka mid a waalidiintiisa waxay ka mid ahaayeen shan kun oo qof oo maalin qura ay dowladda kenya ku xasuuqday garoonka wagaala haddana wuxuu difaacayaa danaha kenya si kastaba ha ahaatee xukuumadda kenya ayaa ku soo duushay soomaaliya sannadkii laba kun kow iyo tobankii waxay xilligaas ka dambeeyena waxaa gudaha kenya u tallaabay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo habdiimeed isku garabsanaya laba iyo toban sano kadib ciidanka kenya ee soomaaliya soo galay ayaa daciifay iyagoo isaga baxaya deegaanada qaar halka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gudaha u gala kenya ay marayaan xilligoodii ay uga awooda ballaarnaayeen sidaba ay xukuumadda nairobi hadda qirayso dowladda kanada ayaa sheegtay inay tarxiilaysa soomaalida dalkeeda ku gashay tahriib iyadoo lasoo sheegayay in tahriibayaasha cusub ee dalkaasi gaaray ay xaalad adag ku nool yihiin maxamed amiin ayaa faahfaahinaya dalka kanada waxaa bilihii lasoo dhaafay gaaray dad tahriibayaal ah oo rafaad iyo dhibaato maray waxaana tahriibka kordhinayay marba marka ka dambaysa dadkaasi oo isa soo sawirayay marka ay halkaasi tagaan kuna faanayay in ay guulaysteen dowladda kanada ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in waddankeeda ay ka musaafurinayso tiro badan oo soomaalida soo galootiga ka mid ah sababo ay ku sheegtay inay yihiin dad aan sharci haysan inta badan dadka soomaalida ayaa ka safrayay wadamada soomaaliya kenya koonfur afrika iyo kuwo kale iyagoona socdaalkooda tahriibka ah ku qarash garaynayay lacag dhan shan iyo toban kun ilaa iyo labaatan kun oo dollar waxaa lasoo sheegayaa in soomaalida gashay dalka kanada loo diiday waxyaabo badan oo ay ugu horeeyaan warqadaha fasaxa shaqada iyadoo qaar kale la celiyey markiiba ay kasoo degayeen garoonka diyaaradaha tahriibinta dadkan ayaa waxaa markii hore abaabulkooda bilaabay dad ku sugan dalka kanada kuwaasi oo lacago badan ka macaashayay tahriibinta dadka dadkaasi ayaa tahriibayaasha u ballan qaaday inay helayaan shaqooyin iyo waraaqo aqoonsi ah oo ay dalka ku joogaan laakiin taasi ma aysan dhicin oo waa ay suurageli weysay tani ayaana waxa ay welwel badan ku abuurtay shakhsiyaad isku diyaarinayay inay dalkaasi u tahriibaan warbaahinta dalka kanada ayaa sheegtay goor sii horeysay in dowladda ay qorsheynayso in dadkaasi ay dib ugu celiso waddamadii ay ka yimaadeen qaar ka mid ah dadka soomaalida ah ee dalkaasi ku nool ayaa sameeyey isku soo baxyo ay uga soo horjeedaan dib u celinta dadka soomaalida ah sanadkii labada kun iyo labaatanka waxaa dalka kanada laga soo tarxiilay lixdan iyo kow qof oo soomaali ah iyadoo sanadkana la qiyaasayo inay kor u dhaafto tiradaasi boqol qof tarxiilkan ayaa waxa uu xoogiisu dalkaasi ka bilowday sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka sidoo kale dowladda maraykanka ayaa kumanaan soomaali ah laga soo musaafuriyey xilligii uu dalkaasi madaxweynaha ka ahaa donald trump odayaal shir jirayeed ku qabtay muqdisho ayaa ka hadlayay tacadiyo ay ciidamada dowladda federaalka degmada xamar weyn ugu geysteen haween ganacsato ah maxamed ciise ayaa faahfaahinaya magaalada caasimada muqdisho waxaa shir jara-eed ku yeeshay odayaal ku dhaqan caasimada kuwaasoo ka hadlay tacdiyo ay ciidamada dowladda federaalka degmada xamarweyne ugu geysteen haweenka ganacsanayay meel maqaaxi ah haweenkan ayaa askarta dowladda federaalka u geystay jirdil xoogan arrintaasina waxaa ka hadlay odayaal kuwaasoo sheegay askarta in iyagoo la socda mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ay qadarin waayeen odayaasha ayna sheegeen in xabad lagu dulriday oo si xun loola dhaqmay gabar umul ah ayaa la jirdilay dumarka dhulka ayaa lagu jiiday annagoo taagan oo dheheenna annaga ka mas-uul ah sidaasi waxaa yidhi odayaal ka hadlay shirka jaraa-id ulkadamiinke naga joogsada waa diideen korkeena ka boodeen waana la xabadeeye ordayna ayaangana hotanamaido waa naga diiday ciidankii intaan arkayna dhaqanna ma arag onkooda aragta dhaqankaa oo taagan oo gabdhihii celayna ayaa naga kor booda askarta waxaan dhahnay war unkaa madax u eh dhaqan eh idinka wadayna jooga baldood sare ay yimid intaan warkii lahaynay anakaaba baqna hayna u baqnay ka cararnay si xun uga fakanna dhaqanka shar ka dhacda meeshaas wax waa gabdhihii waa la dilay naag umulahaa la dilay mid kalaa la dilay waa la jiiday haddaana xabsiga ku jiraan mid ka mid ah odayaasha ayaa yidhi dowladdu ma in masaakiinta u xoog yeelataa qaybo ka mid ah muqdisho waa ay jijibinaysaa waxaan kaleentoodon ognahay hadda ka hor mar ee mataqaanaa nagalala hadlay xildhibaano ayaa waxay u tegeen madaxweynaha waxay dhaheen dhibaatadaanaa jirta wuxuuna dhahay madaxweynuhu waxaa ka hadlaaya oo arrintaas hallihaya gubernatooraha gobolka haddaba walaalayaal islaamka intii mataqaanaa hadalkeenna dhegansata waxaan u sheegaynaa hadda ka hor wuxuu yidhaahday cabdulla raaga taraawiil ee daafaha hargeysa ee burcaya degelka laascaano daanta galbeed iibkuwaa niniya dooqiye dulmi xamar ku sananaa jiree duqaha loo sheego waxaan arkow haynaa waqooyida muqdisho meel kastoo ka mida in la jejebiyo haayo marka dowladdu ma inay masaakiinta u xoog yeelataa sidoo kale odayaashan ayaa sheegay in ujeedkoodu ahaa inay xal raadiyaan balse ay la kulmeen midtaa ka duwan inaan shacabka iyo dowladda inaan u dhex marno oo xal aan gaarno oo arrintaasaan xalliyaan u tagnay annakoo taagan oo goobtii fadhina oo arrintii bilaawnay ayaa waxaa noo yimida labaatan teknikaa ciidan wata oo dhallinyaro u badan oo nin mas-uulahoo hadda hebelow aan leenaha asaan ku jirin waa noogu yimaadeen iyagoon waxbana warsan ayay waxay yidhaahdeen kan qabta kaasu waa hebelka qabta kan dhiga gabdhihii meesha joogay miday jiidaan ee ay dhulka ku rafiyaan miday filatuur ku garaacaan miday baadka ku dhuftaan miday haraatiyeeyaan kulligood intay intaas wadeenna ka tarabiilku guryahu duminaya oo dhinacuu ka duminaya annakoo ku jirna oo maqaayadda raashin yaalla dadku cunaayaan shacabka ku dhaqan meelaha ay ka taliso dowladda federaalk ayaa la kulma dhibaatooyin fara badan oo isugu jira dil dhac iyo dhulboob iyagoo dhibaatada haysata dadkan ay cabashadooda xilli walba kusoo gudbiyaan meediyaha iyagoo aan wax ficil ah ku daraynin aqoon-yahan ayaa sheegay in kiniisado ay etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ay ka cod dheer yihiin masaajida aqoon-yahan soomaaliyeed oo lagu magacaabo doctor saadiq maxamed xaaji nuure oo muddo badan ku noolaa dhulka soomaali galbeed sidoo kalena soo maray dalka etoobiya ayaa soo bandhigay macluumaad badan oo ku saabsan gumaysiga ka jira dhulka soomaali galbeed isagoo la hadlayay warbaahin ku taala nairobi ayaa wuxuu sheegay in etoobiya la dagaalantay inay xorriyad helaan dadka soomaaliyeed arrinta ugu daran ee uu aqoon-yahanku tilmaamay ayaa ah in dhulka soomaali galbeed ay aada uga muuqanayaan astaamaha gumaysiga wuxuu tusaale usoo qaatay in kiniisadaha laga dhisay dhulka soomaali galbeed ay ka cod dheer yihiin masaajida waxyaabaha laynagu taxqiir dhowr arrimaan ka sheegayna marka koowaad etoobiya ama gumaysiga etoobiya waxaan u arkaa inay yihiin gumaysi etoobiyaana waxaan u arkaa inay yihiin nidaam masiixi ah waxaan u arkayaa nidaam siraac naga soo dhexeeya taariikhi ah inuu yahay markii laga hadlayo diinta iyo masiixiyadda iyo qabridaharre sanadkan wakhtigii soonkii dad badan baa kiniisadda ku afuri jiray lanna kiniisaddu waxay la fiirsanaysaa inay qaylido way qayliyaan wakhtiga aadaanka five ten minutes ka hor bay ku dhawaaqaysaa dhawaaq xoog badan oo weyladooda seexan karin sidaa daraaddeed salaada subax iyo tahajudka habeenkiina way iska kaa dhexgelinaysaa leanna mar walba way qayliyaysaa dadka xaafadaha ku dhow oo dhanna waa muslimiin marka saytaro xataa lagama dacwoon karo warka madaahiru isticmaar weeye caadi ah dhulka soomaali galbeed ayaa weli wajahaya gumaysi daran wuxuu gumaysigu sii xoogaystay markii uu meesha ka baxay halgan dheer oo halkaasi ka socday kuwii halganka hormuudka u ahaa ee w s l f na ay isku dhiibeen malazanaawi markii uu halgankaasi socday ummaddu sharaf ayay lahayd mana jirin qoys itoobiyaanna ah oo dhex degan iyo kiniisad ka dhex dhisnayd maanta jigjiga waxaa degan qoysas ku dhow inay ka bataan soomaalida mid ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay muhiimadda dhirta isagoo ka digaya xaalufka waa kana mahad cubayd oo qodobkaas ka waramaya muhiimadda dhirtu leedahay dadka iyo deegaanka ma ahan mid erayo lagu soo koobi karo sidaa darteed ma jiraan bulsho iyo deegaan ka maarma dhirta suldaan cabdulqani cabdulaahi oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaan ka waraysanay arrintaas xilli uu waraysi siinayey idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan suldaanku wuxuu bulshada kala hadlay muhiimadda ay leedahay dhirta bismillahi alxamdulilah rabbil caalamiin adeer dhirtu muhiimad weyn oo aad iyo aad runtii muhiima ayay u leedahay nolosha bini aadamka diinteenna qaaligaana way ka hadashay oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam isagoo dhirta ka hadlaya ayuu tilmaamay inaan geedaha hoostooda har kale iyo kuwa midhaha leh xataa lagu saxaroon karin goyn iska daa inaan lagu saxaroonin buu nabigu amray caleyhi salatu wasalaam marka in la gooyana waaba ka sii daran tahay sidoo kale adeer dhirta muhiimadeeda marka laga hadlahayo dhirta waxaa lagu daraa waxyaalaha nool baa lagu daraa dhirta waxyaalaha nool ayaa lagu daraa waxyaalaha nool calaamaad ay wadaagaan baa ka mid ah maxaa ka mid ah inay dhashaan dhirtu way dhalataa inay koraan dhirtu way kortaa inay maartay dhimato dhirtu way wax kasta oo nool calaamaad kasta waxaa ka mid ah dhalasho korid dhimasho dhirtu intaba way leedahay wax la ogyahay sidoo kale wuxuu ka digay xaalufinta dhirta isagoo sheegay in dadka qaar aysan fahansanayn dhibaatada ay leedahay xaalufinta dhirta adeer waxaa lagu qiimayn karaa horta waa run oo jirtaa waa xaqiiqo haddaan ayaana wid ceel caddaan tagnay odayaalna waa waan la soo yaabnay dhirta sida loo xanaanaynayo sida loo ilaalinayo ninku hadduu hadduu maanta xataa xoolo oodanayo waxaa leeyahay waa laga kontaroolaya inta ooda xoolaha waa laga kontaroolaya inta geedu goynayo marka dadku waa faham xumo dadka waa run dadka la xaalufinaya dhulkooda degaankooda waa dad maaragtay geed saaran geedkii u saarnaa salka ka goynaya waa faham xumo unbaa lagu qiimayn karaa ma ahaane ayna fahamsanayn dhirtani faa'iidada u leedahay wax lala yaabo lala yaabo baad arkaysaa oo qof ninbaa geed geed maaragtay hareeri ayuu intuu gooyo yuu hash u goynaya si u daaqdo hadda waa hal daaq hal mar ah marka waa faham xumo unbaa la odhan karaa dadku maaragtay waa in la fahansiiyo oo maaragtay qofka wax fahmaya uu kaan fahmayni fahansiiyo ugu dambayntii suldaan cabdulqani ayaa dardaaran muhiim ah u soo jeediyey ummadda soomaaliyeed waa arrin laynagu soo duulay waa laysugu keentay waddankeena in la qabsadaa la rabaa in layna dulaysaa la rabaa in layna xaalufiyaa la rabaa in layna nabad guuriyaa la rabaa qashinka adduunka o dhan baa waddankeena la keenay iyo wax walbaba marka celcelis inaga waxaan dhaqan inoo aha maaha waxaan dhaqan waa wax dibadda lainooga keenay oo maaragtay laynagu abuurayo horta soomaalida marka waxaa la rabay sunnatullahina maba kulligeen inaynu hal wada qaadno oon khayrkii iyo wanaagga wada garanee intay baraarugaan ilbaxnimo iyo firfircooni iyo dadnimo way leeyihin soomaalidu laakiin waxaasoo dhan ilbaxnimada iyo firfircoonida iyo dadnimadu diinta islaamka iyo dhaqankeena wanaagsan iyo hiddaheenni iyo dhaqankeennii iyo masaalixdeennii inay ku salaysnaataa la rabaa si guud ummadda muslimiinta ah waxaa la gudboon inay meel uga soo wada jeestaan xaalufinta dhirta islamarkaana gacanta qabtaan dadka dhirta jaraya fahansiiyaanna dhibaatada ay ku hayaan bulshada iyo deegaanka
warkan saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon tiro dad ah ayaa ku dhintay doon ku qallibantay harada victoria ee dalka uganda ugu yaraan labaatan qof ayaa waxay ku geeriyoodeen harada victoria ee dalka uganda kadib markii ay la qallibantay doon ay ku safrayeen asbaabaha keenay inay doonta qallibanto ayaa waxaa lagu sheegay in dad ka badan tiradii loogu talagalay la saaray doonta iyadoona cimilada ay aada u xumeyd saraakiil booliis ayaa waxay sheegeen in lasoo badbaadiyey sagaal ka mid ah dadkii saarnaa doonta ku qallibantay harada waxaa intaas dheerna inay socdaan dadaalo lagu samata bixinayo dad kale oo la la-yahay marka laga reebo labaatanka geeriyooday warkii subaxnimo saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon dhegaystayaal weynagaynta